rasuullada cutubka laba iyo tobnaad
haddaba wakhtigaas boqorkii herodos ahaa ayuu wuxuu gacmihiisa u fidiyey inuu dhibo qaar ka mid ah kuwa kiniisadda wuxuuna seef ku dilay yacquub oo ahaa yooxanaa waalkiis oo markuu arkay inay ka farxisay yahuuddii ayuu weliba ku daray inuu soo qabto butros maalmahaasna waxay ahaayeen maalmihii iidda kibista aan khamiirka lahayn oo kolkuu qabtayna wuxuu ku riday xabsi oo u dhiibay afar kooxood oo afar askari ah inay ilaaliyaan isagoo doonaya inuu iidda kormaridda dabadeed dadka u soo saaro sidaas darteed butros xabsigaa lagu hayay laakiin kiniisadda baa ilaah aad iyo aad ugu bariday isaga oo markii herodos damcay inuu soo saaro isla habeenkaas butros wuxuu kala dhex hurday laba askari isagoo ku xidhan laba silsiladood waardiyayaalna albaabka hortiisa ayay xabsiga ka ilaalinayeen oo bal ayaga malaa'igtii rabbiga baa is ag taagtay oo iftiin baana xabsiga iftiimiyey markaasay butros dhinaca ku dhufatay oo toosisay oo waxay ku tidhi dhaqso u kac kolkaasaa silsilladihiina gacmihiisii ka dhaceen markaasaa malaa'igtii waxay ku tidhi gunto oo kama haaga xidho taas buuma yeelay markaase waxay ku tidhi isagii dharkaagii huwo oo i soo raac markaasuu soo baxay oo raacay ma uuna garanaynin in waxay malaa'igtu samaynaysay ay run tahay laakiin wuxuu u meleeyey inuu riyo arkay oo markay dhaafeen waardiyihii koowaad iyo kii labaad ayay waxay yimaadeen iriddii birta ahayd oo magaalada loo mari jiray taas oo iyagii isaga furantay markaasay ka baxeen oo waxay sii dhex mareen jidyar markiiba malaa'igtii waa ka tagtay isagii oo markii butros isgartay ayuu wuxuu yidhi iminka run ahaantii waan garanayaa in rabbigu malaa'igtiisii soo diray oo iga bixiyey gacanta heroodus iyo wixii dadka yuhuudda filinayeen oo dhan kolkuu waxaas ka fikiray wuxuu yimid gurigii maryam oo ahayd hooyadii yooxanaa oo maarkos la odhan jiray meeshaasoo dad badan ku urursanaayeen oo ku tukanayeen markuu albaabka iridda garaacayna waxaa timid gabadh midiidin ah oo roodo la odhan jiray inay maqasho kolkii codkuu butros garatay farxad darteed bay albaabka u furi weyday laakiin gudaha bay ku oroday wayna sheegtay in butros iridda hor taagan yahay markaasay waxay ku yidhaahdeen iyadii waad waalan tahay laakiin way ku sii adkaysatay inay sidaa tahay iyaguse waxay yidhaahdeen waa malaa'igtiisii laakiin butros waa sii garaacay oo kolkii albaabka fureenna way arkeen isagii wayna yaabeen laakiin isagoo u gacanhaadinaya inay aamusaan ayuu wuxuu u sheegay sida rabbigu xabsiga ugu soo saaray wuxuuna ku yidhi waxyaalahan u sheega yacquub iyo walaalahaaba markaasuu ka tegey oo meel kala aaday markii waagu baryey qasmid aan yarayn ayaa askartii ka dhex kacday waxaa butros ku dhacay aawadeed oo herodos markuu raadiyey isagii oo heli waayey ayuu wuxuu imtixaamay askartii oo wuxuu ku amray in iyaga la laayo markaasuu yuhuudiye ka tegey oo kaysarye aaday oo meeshaasuu joogay dadka turos iyo siidoon ayuu aad ugu xumaaday markaasay u yimaadeen isagii iyagoo isku wada qalbi ah oo waxay la saaxiibeen balastos kii gurigii boqorka u talin jiray oo nabad bay ka baryeen maxaa yeelay waddankooda waxaa cuntada siin jiray waddankii boqorka maalintii la ballamay ayaa herodos wuxuu gashaday dharkii boqornimada oo carshiga ku fadhiistay markaasuu iyaga khudbad u jeediyey dadkiina waa qayliyey oo waxay yidhaahdeen kanu waa ilaah codkiis ee ma aha bini'aadan codkiis
markiiba ayaa malaa'igtii rabbigu ku dhufatay maxaa yeelay ilaah ma uu ammaanin markaasaa waxaa cunay dixiryo oo naftiina ka dhacday laakiin rabbiga ereygiisu waa kordhay oo batay barnabaas iyo sawlos ayaa ka soo noqday yerusalem markay shuqulkoodii soo dhammaysteen oo waxay wateen yooxanaa oo la odhan jiray markos